asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteeni murtida maanta xubinteeni murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenii joogtada ahaa waana sheekooyinkeenii aan kasoo xuli jirnay miidda iyo labeenta afka hooyo annagoo rabno dadka afkan aan ku hadlayna ku hadlaay inay si wanaagsan waxuun uga faa'iidaan ama ay qodob ay isdhahaan si duu leeyahay oo waxu tara ama nolosha xidhiidh laleh qaybaheeda kala duwan ay uga dhexlaan xubinteenan murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle xubinteenan murtida maantana waa digniin xumbaarsan dhanka fahan-yarida iyo ujeedo gaabnida waa fahan-yarida iyo ujeedada gaaban taasoo ah mid maskaxda biniaadanka ku kala beeran maskaxda biniaadanka midah ku kala beeran ayaa qaybaheeda kala duwani waxay tahay mid midba nooc gooni ah ay u dhacdo tanna waxay digniin ka tahay dhanka fahanka marka wax laguu sheego inuu fahankaagu noqdo mid daciifa ama aan awood u lahayn inuu la qabsado waxa laguu sheegay ama lagaala hadlay sidaas darteed waxaa loo baahan yahay qofka bili-aadankiihii markaad waxu sheegayso inay maskaxdiisa iyo dareenkiisu adiga kusoo abbaaraan waxaa kaloo loo baahan yahay qofka wixii uu kuu sheego inaad maskaxdaadu ay tahay turugrogi karta amaba dhanka fiican ka qaadan kartaa fahanka macquulka ah kaasoo ah midka hadalkii laguu sheegay hadduu sarbeeb ahaa ama dadbanaa ama dadnaa ama uu dalab lahaa intaba ay noqoto mid aad fahmi karto ama waxa ku dhex jira aad ka soo saari karto xubinteenan murtida maantuna waxay ku saabsan tahay nin oday ah oo meel reerka duleedkiisa ah ooda dhacmeed ka guraya ayaa waxa uu sameeyey waxa u yimid laba wiil oo isagu uu dhalay oo midba uu da yahay midna da-da toddobiyo toban jir yahay midna da-da afariyo toban jir meelahaas uu yahay labada wiilba isagaa dhalay waa wiilashiisii waxa uu ku yidhi waryaaya oodahan aan jaray ama oodahan aan gooyey qaada oo geeya guriga odaygu amar ah wuxuu bixiyey oodahan in guriga la geeyo weliba la qaado oodahan qaada oo geeya guriga ayuu ku yidhi labada wiil ninkii weynaa ayaa damcay inuu oodii qaado dee ooduhuna waxaa laga yaabaa inay culus yihiin oodii buu qaadi waayey ayr buu iska fadhiistay tu kaluu fiiriyey haddana wuu qaadi waayey tu kaluu fiiriyey wuu qaadi waayey dhammaan ooduhu inay culus yihiin oo aan kor loo qaadi karin ayuu arkay markaasuu ayr iska fadhiistay maxaa dhacday kabacdi wiilkii yaraayey oodihii ayuu kor u qaaday hadduu oodihii kor u qaadayna markuu oodihii kor u qaaday waxaa u fududaatay inuu qaadi waayo ayr buu farsamo keenay waa uu jiiday hadduu jiiday ooda muhiimadda waxay ahayd in guriga la geeyo saas ayuu guriga ku geeyey laakiin ninkii weynaayey oodihii markii uu qaadi waayey ma uusan garanin inuu jiido markaasuu ka fadhiistay aayar buu iska fadhiistay isaga oo fadhiya ayaa aabihii arkay kii yaraana ugu yaraan uu oodaha intoodii badnayd jiiday oo guriga geeyey markaasuu ku yidhi waraaba maxaa maxaa dhacay soo oodaha inaad qaado guriga geyso iskumaynaa ogeyn markaasuu ku yidhi aabbo anugu oodaha waan qaadi waayey mar haddaan qaadi adiguna oodaha qaada ayaadna tidhi anna waan qaadi waayey markaasaa odaygiiyo si caqaliyaysan oola hadlay oo waxa uu ku yidhi aabbo ooda jiid iyo qaad waa isla gurigeyntii ooda jiid iyo ooda qaad waa isla gurigeyntii waxay ahayd haddii aad ooda qaadi weyday inaad jiiddo oo sida wiilka kaa yar fahankiisu u shaqeeyey oo kale au fahankaagu u shaqeeyo taas ayuu kula teliyey waana mid dadkoo dhan loo wada yidhi ee ma ahan mid wiilkaas ku koobnayd ilaa iyo maantana waa sheeko halkudhig weyn leh oo ah midda soomaalidu ay dhahdo ooda qaad iyo jiid waa isla gurigeyntii mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkaiibe waxaan dhahaynaa hali maalin bay ceel joogtaa hali maalin bay ceel joogtaa taasoo ah murtiyo maalin bay ku hor taallaa